bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa cashirkeenii shan iyo tobnaad waa cashirkeenii boqol iyo shan iyo tobnaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba ama taariikh nololeedkii asxaabta nabigeena sala allahu calayhi wasalam dhinaca kale waa darsigii afraad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiga nucaym ibni mascuud al ashjaci safxada afar boqol iyo toddoba ree bani qurayda markii uu meel soo saaray ayuu haddana wuxuu aaday uma markaa kadib kharaja wuxuu aaday min cindihim ree bani qurayda ayuu kasoo baxay wa ataa abaa sufyaana abaa sufyaan buu u yimid waa isla habeenkii uun ibnu xarb qaa-ida qurayshin quraysh abaanduulaheed ahaa wa qaala wuxuu ku yidhi lahu wa qaala nucaym wuxuu ku yidhi lahu abuu sufyaan iyo waliman ciddii macahu la joogtay wuxuu ku yidhi yaa macshara qurayshin quraysh odayaasheediiow idhagaysta laqad caraftum waxaad ogaateen ood ogtihiin wuddii lakum kalgacalada iyo wanaagga inaga dhexeeya iyo wacdaawatii limuxamedin iyo nebi maxamed saan col ula ahaan jiray waad ogtihiin waqad balaqanii waxaa isoo gaadhay buu yidhi amrun arrin ayaan isoo gaadhay arrin baan maqlay fara-aytu waxaa ila qumanaatay fara-aytu waxaan u arkay dheh fara-aytu waxaan u arkay xaqan in gar la igu leeyahay calaya aniga xaq gar in la igu leeyahay fara-aytu waxaan arkay xaqan calaya in gar la igu leeyahay an afdiya inaan soo gaadhsiiyo bihi warkaa aan maqlay ilaykum idinka warkaa aan maqlay inaan idin soo gaadhsiiyo inaad gar iigu leedihiin ayaan u arkaa maxaan saa u yeelayaana nusxan lakum si idinka naseexadiinna iyo dantiinna wanaaggiinna anoo ka shaqaynaya nusxan lakum anoo wanaaggiinna ka shaqaynaya laakiin shardi baa ku xidhanoo calaa an taktumuuhu warkaa inaad qarisaan oydaan faafin walaa tudiicuuhu aydaan faafin canii xaggayga oydaan dhihin nucayn baa noo sheegay fa qaaluu waxay idhaahdeen laka waxaad leedahay calaynaa annaga waxaad nagu leedahay daalika arrintaas inaan warkaa qarino aanaan sheegin oonan faafinin ayaad nagu leedahay markuu saasii ballantaa ay ka qaadeen ayuu warkii u sheegay fa qaala wuxuu yidhi inna dhab ahaantii bani qurayda nimankii reer bani qurayda qad nadimuu way ka shallaayeenoo way ka qoomamoodeen way ka xumaadeen calaa mukhaasamatihim colaaddii hadda khusuumo iyo dood keliyata maha tani waa colaad colaaddii limuxamedin nebi maxamed ay u qaadeen oo heshiiska idinla galeen oo ballantoodii ay buriyeen arrintii nimankii way ka noqdeen oo way ka xumaadeen oo fa arsaluu waxay fariin u direen ilayhi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayay fariin u direen wey yaquuluuna iyagoo odhanaya ayay fariin u direen innaa anagu qad nadimnaa waan ka xumaanay oo waan ka shallaynay oo waan ka qoomamoonnay calaa maa facalnaa wixii aan samaynay wixii aan fallay ama aan samaynay waan ka xumaanay wa casamnaa waxaananu go-aansanay an nacuuda inaan usoo laabanno ilaa mucaahadatika heshiiskii inaga dhexeeyay inaan usoo laabanno iyo wa musaalamatika iyo nabaddii aan ku wada noolayn inaan isnabadgelinno ee waxay dhaheen fa hal yurdiika ma ku raalligelinayaa oo maxaanku idhaha raalligelin ma kuu noqonaysaa an na'khuda inaan soo qaadan soo qaadno laka adiga min qurayshin quraysh aan kaaga soo qaadno iyo wa kadfaana kadfaanna aan kaaga soo qaadno rijaalan rag kathiiran oo badan oo min ashraafihim weliba odayaashooda ah dadka ugu magaca weyn ah oo wa nuslimuhum aan kuu dhiibno farta aan kaa saarno ilayka adiga nimankaas aan kuu keenno oon kuu soo gacan gelino wa nuslimahum aan kuu soo gacan gelinno ilayka adiga nimankii litadriba acnaaqahum si aad madaxa uga goyso kulligood uma markaa kadib nimankaana aan kuu keenno si aad u layso intaa waxaa ka sii daran nandammu waxaan ku biiraynaa ilayka adiga ayaan kugu soo biiraynaa fii muxaara fii muxaarabatihim nimankaa la dagaalankooda quraysh iyo khadfaan la dagaalankoodana adigaa baan kugu soo biiraynaa xataa taqdiya calayhim ilaa nimankaas aada baabi'iso ood ka adkaato ood cagta mariso markaa saasaa dhacday buu yidhi marka nabiguna muxuu yidhi fa arsala rasuulkuna ilayhim nimankii reer bani qurayda markay warkaa u keeneen fariin buu u diray yaquulu isagoo leh nacam waan aqbalay raalli baanahay waad iga raalli geliseen mar haddaad nimankaana iikeen ii keenaysaan si aan u laayo anigana aad ila safanaysaan waxba kama qabo kulli waa sheeko uu samaynayo nimankii saasay yidhaheen buu yidhi marka haddana waxay yeeli lahaayeen buu usii tilmaamaya wuxuu yidhi ee fa in bacatat hadday fariin idin soo dirto alyahuudu nimankaa yuhuudi ihi hadday fariin idinsoo fara idinsoo dirsaan hadday idinsoo gaadhiso tatlubu iyadoo idinka dalbanaysa minkum idinka rahaa-ina rag ay rahan u haystaan ama cudhaadh u haystaan oo min rijaalikum raggiina ka mid a falaa tadfacuu ilayhim axadan qofna ha u dhiibina qofna ha u gacangelinina fa qaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi nicma alxaliifu walee nin lala bahoobo ninka ugu fiican baa tahay anta adiga weeye nicma alxaliifu nin heshiis lala galo oo lala bahoobo ka ugu wanaaga badan anta adiga weeye wa jusiita khayran khayrna khayr badanna ha lagugu abaalmariyo tuma markaa kadib inta kuwana cirbadaasuu ku muday wuu iskaga tegay tuma markaa kadib kharaja wuu baxay nucaymu nucaymin cindi abi abi sufyaan abi sufyaan buu ka tegey wamadaa wuxuu aaday wuu socday xataa ataa qowmahu ilaa uu yimaado qoladiisii khadfaana ee khadfaan ahayd fa xadathahum wuxuu uga sheekeeyey bimithli maa shay oo kale ayuu uga sheekeeyey shaygaasoo xadatha bihi uu uga sheekeeyey abaa sufyaan abu sufyaan wuxuu u sheegay oo kale ayuu u sheegay uu leeyahay nimanka yuhuudda ahaa baa idiin soo socda waxayna leeyihiin rag noo dhiiba oo aan nala jooga oo maxaanku idhaahdaa aan maaragtay nala jooga oo haddii annaga nalala dagaalamo nagala dagaalamay sidaan isaga tegin waxadarahum wuxuuna uga digay ninkii nucaym ahaa wuxuu uga digay reer khadfaan mimaa wixii oo kale oo xadarahu uu uga digay minhu abu sufyaan wuxuu uga digay oo kale ayuu kuwana uga digay wuxuu ihi hadday ragna si yidhaahdaan ha ka yeelina araada marka ninka madaxda ah warkii loo sheegay oo dhan iskama wada qaata moog tahay abu sufyaan waa kan yuhuudda isagaa ka yuhuudda war baa loo sheegay saxa marka warkii bay ku dhaqmeen abu sufyaan se wuxuu rabaa warka inuu hubsado araada wuxuu doonay abu sufyaan an yakhtabira inuu iska hubsado inuu hubsado bani quraydata bal reer bani qurayda waxay yihiin xaalkooda inuu hubsado oo wuxuu nucaym u sheegay inuu jiro iyo in kale inuu ogaaduu damcay fa arsala wuxuu u diray ilayhim reer bani qurayda abu sufyaan wuxuu u diray ibnahu inankiisi fa qaala lahum wuxuu ku yidhi wiilal badan buu lahaa waxaa laga yaabaa sufyaanka miya haddee abu sufyaan waa kunye ma yaziid baa mucaawiya markaa wuu yaraa yaziid baa ka weynaa yaziid ibnu abi sufyaan adigu ninku yahay la garan maayo hadda lama sheegin anaa aada uma sii raadinin micno weyna kuma fadhido wuxuu u diray wiil uu dhalay oo la socday fa qaala wuxuu ku yidhi wiilkii baa tegey warka waa lasoo gaabinaya wiilkii baa tegey yuhuddii buu la hadlaya fa qaala wuxuu ku yidhi lahum ina abi sufyaan baa wuxuu ku yidhi lahum reer bani qurayda wuxuu yidhi ina abi aabbahay yuqri'kum asalaama wuu idinsoo salaamaya wa yaquulu lakum wuxuuna idin leeyahay innahu arrintu waxay tahay qad taala waxaa daba dheeraaday xisaarunaa go-doomintii aan go-doominay limuxamedin iyo asxaabihi wuu nagu daba dheeraaday xataa malilnaa ilaa aan ka noogno ilaa aan ka daalno oon ka noognay midda kale wa inanaa annagu qad casamnaa waxaan go-aansanay calaa an nuqaatila muxamedan nebi muxamed inaan la dagaalano dagaal baan qaadayna weerar baan qaadayna oo wanafraqa minhu aan ka faraxalano isaga dhanba isaga dhanba aan tirtirno aan ka faraxalano waqad bacahanii waxaa isoo diray abi aabbahay baa ilaykum idinka iisoo diray liyadcuukum si uu idinku yeedho ilaa munaasalatihi nebi maxamed in la kala baxo qadam berri berri in la kala baxo oo weerarkii ugu weynaa la qaado oo labada qolo mid laga adkaado oo la kala baxo yaa berri la qaadayaa saasuu idinku yeedhayaa fa qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen ina alyowma maanta yowmu sabtin waa maalin sabti ah berri wa naxnu annaguna laa nacmalu ma samayno fiihi maalin sabti ah shay-in waxbaba wax dagaal iyo wax aan qaadayna midna male uma haddana intaas kadib inana annagu laa nuqaatilu nebi maxamed la dagaalami mayno macakum annagoo idinka idinla safan la dagaalami mayno xataa intii tuctuuna aada naga siisaan sabciina toddobaatan oo min ashraafikum odayaashiina ugu magac weyn ah wa ashraafi khatafaana iyo qabiilka kale ee idinla socda odayaashooda ugu magac weyn ah liyakuunuu say u ahaadaan toddobaatankaasi rahaa-ina cudhaadh oo cindanaa annaga nala jooga si nimanka aydaan uga tegin ilaa ama aynu ka guulaysano maxamed ama dhammaanteenna la laayo maxaa jira waxaan fa innaa annagu naqshaa waxaan ka caba waxaan ka baqaynaa in ishtadda hadduu idinku adkaado calaykum idinka alqitaalu dagaalku hadduu idinku adkaado ood guul gaari weydaan an tusricuu inaad u carartaan ood u degdegtaan ilaa bilaadikum dhulkiinnii un orod intaas dhigtaan inaad dhulkiinni aadaan oo wa tatrukuuna annaga aada naga tagtaan limuxamedin iyo maxamed aada nooga tagtaan waxdana annagoo keligana wa antum idinkuna taclamuuna waxaad ogtihiin annahu sheekadu inay tahay laa taaqata wax awood iyo tabar ah lanaa annaga inayna noo sugnaanin bihi maxamed la dagaalankiisa inaanaan awood u lahayn oonaan iska celin karayna waad ogtihiin marka annaga go-aankayga waa kaas ilaa toddobaatan nin oo keena tiradii uu yidhi nimanka kasoo qaata ayay intay tashadeen yay toddobaatan ka dhigeen toddobaatankaasoo quraysh iyo khadfaan ah falamaa markii caadda uu laabtay ibnu abuu sufyaan abuu sufyaan inankiisii ilaa qowmihi qoladiisii markuu ku laabtay wa akhbarahum uu u sheegay bimaa wixii samicahu uu ka maqlay min bani quraydata wuxuu ka maqlay markuu u sheegay qaaluu waxay yidhaahdeen bilisaanin waaxidin hal mar waxay dhaheen hal carab waxay ku wada dhaheen yani hal mar waxay dhaheen baa laga wadaay khasia uf dheh uf oo kale weeye khasia ama ish uf abnaau lqiradati daayeerada wiilashoodii iyo walkhanaaziiri iyo doofaa iyo doofaarada daayeerada iyo doofaarada caruurtoodii yaa uf weeyaan bay iyo hadalkooda wallaahi baan ku dhaaranay waxay low talabuuna hadday naga dalbana naga dalbanaan low talabuuna hadday naga dalban lahaayeen minaa annaga shaatan neef adhea oo rahiinatan rahan ama cudhaadha maa dafacnaaha neefka adhiga maanaan siinayn ilayhim iyaga waa lagu kala tegay marka ree khadfaanna waa sidii oo kale najaxa wuxuu ku guulaystay nucaym ibni mascuud fii tamsiiqi sufuufi alaxsaabi huwantii ama isbahaysigii wadajirkoodii iyo safafyaalkoodii inuu inuu googooyo ama kidfo wa tafriiqi kalimatihim wadajirkoodiina inuu kala diro marka dhinaca kalena allah subxaana wa tacaala baa junuudiisii ku diray malaa'igta ahoo dabayl ayaa hilfaha u qaaday wa arsala allaahu allana wuxuu ku diray calaa qurayshin quraysh iyo wa axlaafihaa huwanteedii isbahaysigeedii gaashaanbuurtaadii wuxuu alla ku diray riixan dabayl sarsaran oo qabow badan ama qaylo badan labadaba waa lagu fasiray dabaysha shadiidat alburuudati qabowgeedu uu daran yahay sida baraf oo kale dabayshu markay xoog badan tahayna way qaylisaa qaylana waa lagu fasiray qaylo badan dhawaaq dhagaha qofka fujinaysa caatiyatan oo xoog badan oo wax walba fujinaysa taasoo jacalad bilowday dabayshii taqtalicu inay fujiso ama ay rujiso rujiso dheh khiyaamahum teendhooyinkeedii teendhooyinka dhulka ayaa lagu kawiyaa dhakawyo ayaana loo sameeya dhakowyadii oo dhan bay wada rujisay markaasaa maaragtay teendho oo dhan dabayshaa la tagtay wa takfau inay gembiso gembintana waxaa la yidhaha shaygii oo afkiisii karo hoos la geeyo marka gembin baa la yidhaha wa takfau inay gembiso quduurahum dharyahoodiina dhegay wax ku karsan jireen na ay maaragtay ay gembiso wa tudfi oo ay damiso ama baktiisa niiraanahum dab alla dabka ay shitaanna ama wax ku karsadeen ama ha kulaaleyna qabow badan baa jiray wa tasfacu inay dharbaaxdo wujuuhahum wejiyaashoodana ay dharbaaxdo wejiga kaga wada dhacdo watamla oo ay buuxiso ciiddii iyo iyo camuudii camuudii iyo quruurix ay wadatayna cuyuunahum indhahooda turaaban cara ay ka buuxiso watamla oo ay ka buuxiso cuyuunahum indhahoodana turaaban camuud ay ka buuxiso falam yajiduu ma aysan helin mafaran meel alla meel ay ka maraan min alraxiili inay iska guuraan inay iska noqdaane iska guuraan meel alla meel ay ka maraan bayn waa iska guureen faraxaluu markaasay rarteen taxta junxi dalaami mugdiga iyagoo weliba ku dhuumanaya walamaa markii asbaxa almuslimuuna muslimiintii ay waabariisteen oo wajaduu oona ay arkeen ay ka war heleen acdaa allaahi alle cadowgiisii oo qad wallow dhabarka jeediyey mudbiriina iyaga oo sii maaragtay sii cararaya jacaluu muslimiinta waxay bilaabeen yahtafuuna inay ku qayliyaan alxamdu lilaah mahad iyo ammaan allonbaa iskale alladii allahaasoo nasara cabdah addoonkiisa u hiiliyey wa acaza jundah ciidankiisana xoojiyey wa hasama alaxsaaba isbahaysigii ama huwantiina jebiyey waxdow keligii waa nashiidka ilaa maanta la qaado ciidaha nashiidka aynu qaadno wey allaahu akbar allaahu akbar waxdahu sadaqa wacdah wa acaza jundah wa hazama alaxsaaba waxdah nashiidkan aan meel kasta muslimiintu ka qaadaan ciidaha maalintaasay asxaabtu qaadeen dalla wuxuu ahaa marka naciim nucaym ibn mascuud mascuud waa ninkaas ninkaa diblomaasiga ah weeye dalla wuxuu ahaaday uusan iska bedelin saas weye dalligu saas dalla wuxuu ahaaday unuusan weligii iska bedelin nucaym bin mascuud bacda daalika alyowmi maalintaa iyada ah kadib wuxuu ahaaday mowdica hiqati rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kalsoonidiisa ayuu haystay maxaa jira wax lagu kalsoonaada ayuu keenay fawaliya wuxuu qabtay lahu rasuulka al acmaala jagooyin jagooyin badan ayuu u dhiibay wa nahada wuxuu u qumay lahu rasuulka ugu qumay bil acbaa'i arrimo badan oo culus muhimooyin iyo howlo culus oo yaa loo dhiibay uu si fiican uga soo baxay wa xamala wuxuu qaaday uu xambaaray beyna yadayhi rasuulka hortiisa alraayaati calamadii dagaalkana raayada waa calanka dagaalka eh lagu qaadi jiray falamaa markii kaana u ahaaday yowmu fatxi makka maalintii maka la furay maka maalintii la furay oo gaalada ee mushrikiintii gacantooda laga bixiyay maamulkoodii yaa waqafa waxaa istaagay abuu sufyaan ibnu xarb ayaa istaagay isaga oo sayidina alcabaas ibni cabdilmutalib la taagan yastacridu isaga oo daawanaya juyuusha almuslimiina ciidamada iyo muslimiinta oo saa u qulqulaya isagoo daawanayo marba dhahaya yaa cabaas kuwani maxay ahaayeen kuwana maxay ahaayeen markaasuu dhihin waa ree hebel kuwani waa ree hebel waa qabaa'ilkii maaragtay rasuulka la socday oo idil maalinta ayada ilaa markii dambe wuxuu arkay alkatiibat alkhadraac wax loo yaqaano oo almuhaajiriina walansaar oo rasuulka uu ku dhex jira ah fara-a wuxuu arkay abu sufyaan waxyaabuhu arkay waxaa ka meetay rajula nin buu arkay ninkaasoo yaxmilu sida raayata khadfaan qabiilkii carabta berigaa jirta ugu xooga badnaa ugu laandheeraysnaa uguna dagaalyahansanaa ugu khatarsanaa calankoodii nin sida ayuu arkay khadfaan fa qaala wuxuu yidhi abuu sufyaan liman macahu ninkii la jiray waa cabaas bni cabdilmualibe man haadaa warkaasi waa kuma man haadaa kani waa kuma warkan calanka sidee khadfaan waa kuma faqaala wuxuu yihi nucaym ibnu mascuud wey faqaala abu sufyaan wuxuu yidhi bisa waxaa xun buu yidhi uu fahmay abu sufyaan moogtahay sheekadii uu u dhisay ee uu ku kala diray wuu fahmay gadaal buu ka fahmay tii buu sheegaya maantuu qiran bisa waxaa xun buu yidhi oo maa wixii sanaca bina uu nagu sameeyey ninkaasi yowma alkhandaq maalintii dagaalkii khandaq wuxuu ninkaasi nagu sameeyey alla taasi maxay maxay khatar ahayd buu yidhi ninkaas ninkiina kala diray weeye oo ciidamadii oo dhan iska wada hor keenay wallaahi baan ku dhaartee wuxuu yidhi laqad kaana wuxuu ahaan jiray ninkaasi min ashaddi nnaasi dadka aan arkay ninka ugu daran cadaawatan caybsho limuxamedin nebi moxamed uu necab yahay wahaa huwa daa waa kan maanta oo yaxmilu xambaarsan raayata qowmihi tolki iyo qoladiisa calankoodii dagaalka beyna yadayhi nebi moxamed hortiisa calankoodii xambaarsan oo wayamdi u socda lixarbinaa inuu annaga nala dagaalamo taxta liwaa'ihi isagaoo calankiisa guud nebi maxamed calanka guud maaragtay ku hoos jira oo ka hoos shaqaynaya oo ka amar qaadanaya oo ciidankaa ka mid a ayuuna la dagaalamaya marka halkaas ayaa waxaa ku dhammaanaya qisadii saxaabigan yaabka leh ee nucaym ibni mascuud al ashjaci marka qisadiisu waxa ay ku salaysan tahay oo lafdhabar u ah caqli iyo diblomaasiyad caqli si fiican loo adeegsaday caqli ilaahay ruuxu siiye iyo xigmad oo si fiican u adeegsaday oo ku anfacay ummaddiisii iyo islaamkiisii ku anfacay ayay daliil u tahay marka waxay kaloo daliil u tahay marka dagaalka la sheegayo marka dagaalka lagu jiro alxurb alxarbu khudcatun weeye in beenta la sheegaay ay muqtafar taho la isu dhaafayo nabiguna caleyhi salaatu wasalaam xadiid buu maaragtay saxiixa ayuu ku sheegay in saddex goorba beenta beentu aad bay ugu xuntahay islaamka dhexdiisa iyo yacni nolol waa dhaqan aada u foolxun beentu marka haddii musaalaxo aad ka wado dad aad heshiisiinayso ood leedahay markaad u tegayso qolyahaasiniya wanaag bayba idinku sheegayeen wayba idinka mahad sheegeyn waxaan idinka waxan aad sheegaysaan qolaad u imanaysaa oo xanaaqsan marka la dagaalamo acsaabtu way kacsan tahay oo dadku makuwi baa ku soo diray oo ku biir oo wax si xun baa lagula hadlay markaasaa waxaad leedahay war kuwa qolyahan kale en ka imid nimayow sidanba ma ahayn wax colaadahoy hadda idiin hayeenba male waaba idinka mahad sheeganayeen waa idin sidee idinka wararka saas oo kale ah oo dadka ku heshiisiinayso beentaas waa muqhtafar dagaalka hadda sidan nucaym ibni mascuud war iska warqaadayuu leeyahay nimankii saasay idin leeyihiin na waa maaragtay iyadoona waa laysu cafiyey nin iyo naagtina way maaragtay waa dagaal nabadna maaha layihi colna maaho maalin walba waxaa uun dhibaato ayaa iska jirta haddii mararka qaarkood intay kugu ka keento islaantu aada waxoogaa uun waxaan jirin aada u sheegtana maaragtay waa macfi marka saddexdaa goor baa la isu cafiyaa la yidhi laakiin hataa markaas laguma sii talax tago oo been qaawan lama sheego waa la tawriyaystaayo waa la yarha warwareegaa maahane bahal qaawan marna lama jecla marka eh, nucaym ibn cabd nucaym ibn mascuud cabdilaahi baan ku khaldaa marar badan oo isna nin kale ahaaye nucaym ibn mascuud eh, taariikhdiisa sharafta badan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wasala allahu wasalama calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu